simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha simba waxyaaba aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar ismiidaamin ah oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyaddii qaraxay ka dhacay gobolka banaadir madaxweynaha dalka ayaa u tacsiideeyey eheladii dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa si weyn u cambaaraysay weeraradii ismiidaaminta ee xalay ka dhacay caasimadda dalka taliska booliska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay afaafka hore ee degmada oo saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax khasaare ka dhashay oo ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dowladda soomaaliya ayaa gebi ahaanba sheegtay inaan la fasaxin qaadkii ka imaan jiray dalka kenya ciidamada dowladda ayaa sheegay inay dileen saraakiil kasarsare oo ka tirsan al-shabaabka dib howlgallo ay ka sameeyeen gobolka hiiraan dowladda kenya ayaa looga digay in mar kale ay soo fargeliso arrinta doorashooyinka soomaaliya madaxweynaha kenya ayaa la sheegay inuu bixiyo amiro ay u hogaansamaan hogaamiyaal ka tirsan maamul goboleedyada dalka ciidamada maamulka hirshabeelle ayaa howlgallo ka sameeyey xaafadaha beledweyne kadib qarax ka dhacay halkaasi iyo aljeeriya oo dalkeeda ka mamnuucaysa mudaharaadka hor doorashooyinka baarlamaanka ee dhacaya bisha jun waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha shanaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu dooran iminkana iyagii oo fidsan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaraxaas oo ahaa ismiidaamin warar kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan khasaaraha ka dhashay qarax xalay ka dhacay afaafka hore ee degmada waaberi ee gobolka banaadir kaasi oo lala eegtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya qaraxaasi ayaa la sheegay in uu ahaa qarax ismiidaamin oo qof isku soo xidha waxyaabaha qaraxa kaasi oo isku qarxiyay saldhigga hore ama afaafka hore saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir weerarkaasi oo ahaa weerar ismiidaamin ah ayaa sida la sheegay waxa uu ka dhacay afaafka hore ee saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaana qaraxa lagu soo warramay in saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaana warar aan helnay ay sheegayaan in waxyaabaha qof isku soo xidho waxyaabaha ismiidaamiya lagu weeraray saldhigga degmada waaberi ee agaarka isgooska dalka waxaana qaraxa uu ku dhashay khasaare dhimashiyo dhaawac dadka ku dhinta qaraxan ayaa waxaa ka mid ah saldhiggii degmada waaberi waa saldhigga degmada waaberi taliyihii saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir axmed baashane oo ku magac dheera calooley kaasi oo horey taliyo uga soo noqday degmooyinka cabdicasiis c b c weliba gobolka banaadir kuwaas oo ka wada tirsan sidoo kale waxaa ku dhintay weerarkaasi allah u naxariistay gaashaanla dhexe cabdirashiid maxamuud geney waacagey oo ka mid ah saraakiishii ku dhaawacmay qaraxan waxaanu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi gaashaanle cabdirashiid ayaa ku-xigeenka taliyaha qeybta welioo cadee booliska gobolka banaadir ayaa la sheegay sidoo kale qaraxaasi inuu waxyeele kasoo gaartay dhan kale waxaa jira mas-uuliyiin kale oo dhaawac culus kasoo gaaray kuwaasoo la tacaalaya xa- isbitaalada ka mid ah isbitaalo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo ay shaaki tahay xaaladooda mid degan sida aan wararku ka helnay laba ka mid a dadkii qarax ku dhintay ayaa ahaa saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo booliiska soomaaliya halka afar kalena ay ahaayeen dad rayid ah oo wada- wadada marayay markii uu qaraxu dhacayay sidaan ku helnay tafasiil dhinaca kale saraakiisha ku dhimantay qaraxa ayaa waxaa ka mid ahaa saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir axmed baashina waxaana loo yaqaana calool iyo taliya ku-xigeenkii weli oo cadde cabdirashiid cabdulaahi qaraxa kadib afhayeenka booliiska soomaaliya sadiiq aadan doojis oo warbaahinta halkaa kula hadlay ama goobta uu qaraxu ka dhacay kula hadlay ayaa uu sheegay in weerarkan uu fuliyey qof ismiidaami ah oo waxyaabaha qaraxays kusoo xiray isagoo sheegay taliya afhayeenka booliiska soomaaliya in qaraxaas ay ku dhintay lix qof halka dhaawac uu soo gaaray lix kale
ina lilaahi waina ilahi raajicuun allahu naxariisto caawa ee ee fiidkii ayaa qof nafti halliga ah wuxuu isku qarxiyay afaafka hore ee saldhigga booliiska degmada waaberi ee gobolka banaadir halkaasuu ku halligay naftiisa iyo naf ee xubno kale oo oo ummadda soomaaliyeed ka mid ahaa islamarkaana qayb ka ahaa ciidanka booliiska soomaaliyeed oo goobta ee ku sugnaa waxay ahayd tobankii dambe ee bisha ramadaan iyadoo dadkii ay- ay- ay- ay- ay afureen oo ee, la iska fadhiya meesha ayuu ku yimid qofka nafti halligaha ah oo qarxiyey naftiisa halligay naftiisa iyo nafta dad kale oon waxba ka galabsanin waa tobankii bishii dambe ramadaan waxaan ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu u naxariisto ee, intii ku dhaawacantana ilaahay u boogadhayo ee, saas oo kaleeto dadka meesha wax ku gaareen tira ahaan waa ilaa lix qof oo dhimasho ah iyo lix dhaawac ah oo iyo qofkii nafti halliga ahaa oo naftiisa qarribay Ee, lixdaas dhimashada ah waxaa ku jira taliyihii saldhigga booliiska degmada waaberi ee ex gaashaanle axmed cabdulaahi baashana ilaahay naxariistii janno ha siiyo Ee, sidaasoo kale gaasha- ex gaashaanle cabdibaasid maxamuud cagey oo ahaa taliya-xigeenkii hore oo qaybta weli oo cadde ayaa isna ku dhaawacmay ee qaraxa qofkii nafaheligaha uu la soo beegsaday Ee, intaasi waa inta dhimashada ah dhaawacyadana waxaa kaloo ku jira ee, xubno kale oo ka tirsan ciidanka sida taliya-xigeenka aa, aa, aa, qaybta booliiska weli oo cadde oo isna dhaawac ah iyo ee, saraakiil kale oo oo- oo laba ilaa saddex ah marka dhimashadu waa lix qof dhaawacuna waa lix kale waxaan ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu naxariistii janno siiyo oo dhammaantood u naxariisto intii ku dhimatay inta dhaawacaana ilaahay u boogadhayo sidaas si la eg argagixisada waxaan u sheegaynaa in qof iyo laba la bartilmaameedsado aysan ee, ee, dalkan iyo horukaciisa iyo horumarka ee dalku uu samaynayo sida wanaagsan oo loo socday dowladnimada aysan horgeli doonin ee dhammaanteen waxaan nahay saraakiishaas dhintoo kaleeto iyagana allah u naxariisto innagana ee, ee, waxaan raalli u nahay inaan raalli ka ahaan doonnaa in argagixisadu aysan ee, ee, ee, qarannimadan hor istaagi karin qof iyo laba ay dishana aysan u noqon karin inay qarannimadan hor istaagto ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in ee, amnigu uu- uu- uu- uu- uu xasiloon yahay ee, shaqaduna ay sii socon doonto ilaahay idinkiis wixii dee qal- amniga qalqal ku ahna ummadda waxaan ka codsanaynaa sidii hore noola shaqayn jira noola shaqeeyo oo wixii shaki geliya ee nala soo ogeysiiyo isla markaana laga feejignaado maadaama ee, ee, maalmihii ciiddu ay nagu soo socdaan iyo dabaaqadii bishii ramadaan oo barakaysneed sidaas daraaddeed ummaddu feeji- ha feejignaadaan ee, argagixisadu marna raalli kama ahaan doonto ummad soomaaliyeed oo wakhtigooda iska qaadanaya iska damaashaadaya qof walbana waxay jecel yihiin inay se u dhibaateyn karaan ku dhibaateeyaan marka aan wada shaqayno aan qarankeena u wada istaagno aan dhammaanteen garbaha isqabsano ilahay idinkiis waan idin mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhinaca kale war ka soo baxay dagaalyahanada al-shabaab ayaa ku sheegatay mas-uuliyaddii weerarka ismiidaaminta ah ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo xalay ka dhacay gudaha magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska dowladda federaalk ayaa ku dhintay weerarka u muuqday mid heer sare ah oo loo soo agaasimay sida lagu sheegay warbaraha internetka ay ku shaaciyeen dagaalyahanada al-shabaab warbaraha internetka al-shabaab ayaa sidoo kale waxay ku yidhaahdeen joogta qarax cusub waa xalay waxaa laga maqliyey ama qaraxaasi culus waxaa laga maqliyey saldhigga booliiska degmada waaberi qarax waxaa ku dhintay taliyihii degmada waaberi gaashaanle axmed cabdulaahi baashine oo ku magac dheeraa calooley iyo taliya ku-xigeenka booliiska qaybta weli oo cadde gaashaanle cabdi waa gaashaanle dhexe cabdi sami waa cabdibaasid maxamed wararka ayaa intaas ku daray weerarka xalay ka dhacay waaberi uu dhaawac culus soo gaaray axmed waaweyn oo ahaa taliya ku-xigeenka guud ee taliska booliska gobolka banaadir dhaqdhaqaaqyada ayaa la sheegay inay sheegatay mas-uuliyadda qaraxi xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa cambaareeyey qaraxii xalay ka dhacay ama weerarkii ismiidaaminta ah xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa cambaareeyey qaraxii xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya war qoraala uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu kaga hadlay qaraxa xalay muqdisho ka dhacay waxaan cambaaraynayaa weerarkii argixisnimo ay ku qaadeen saldhigga degmada waaberi waxaana qoyskeedii iyo shacabka soomaaliyeed tacsiinaya saraakiishii shacabkii ku nafaaya falkaas iyo argixisnimo inta alla inta dhimatay allaha u naxariista dhaawacyadana allaha bogsiiyo falkeena wuxuu ta- wuxuu tusaale cad u yahay sida aysan argixisa waa xumadu u ahayn ama argagixisada ay xurmahan dhiigga shacabka xilligan ku jira bisha barakeysan ee ramadaan weli waxaan kaashanaynaa la dagaalanka argagixisada noo diidan in aan dalkeena nabad ay ku noolaadaan ayaa lagu yidhi war qoraal uu soo dhigay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa cambaareeyay weerarkii xalay ka dhacay afaafka hore ee saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir gudoomiye cumar finish ayaa tacsiyey qoysk ayaa ka tacsiiday ama tacsi u diray qoyskii taliska booliiskii iyo shacabkii soomaaliyeed ay ku baxeen saraakiishii weerarkaasi ku ku dhintay waxaana weerarkaasi iyagoona gudanaya waajibaadkooda qaran waxaana sidoo kale aala lagu bariyey saraakiisha askarkii shacabkii ku dhaawacmay weerarkaasi inuu caafimaad deg deg siiyo duqa muqdisho ayaa falkan ku tilmaamay inuu muujinayo heer heerka caqiida la-aan ee al-shabaab iyo waxa ayaa wa- iyo- ayaa waxyaabo kale lagu sheegay sida uu bartiisa facebooka soo dhigay gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed cumar waa cumar maxamed maxamuud cumar finish iyadoo lagu jiro bishii barakeysan ee ramadaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa marka lagu baaqay shacabka soomaaliyeed inay foojignaadaan weerarada ka imaanaya al-shabaab isagoona sheegay in sida keliya lagu guuleysan karo ay tahay in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab shacabkan ay kada shaqeeyaan laamaha amniga soomaaliya madaxweynaha ku- madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ka tacsiideeyey u tac- ama ayaa u tacsiideeyey ehladii dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay saldhigga afaafka hore ee saldhigga waaberi ee gobolka banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madani maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ta- tacsi tiinaayale waxaa u diray qoyskii qaraabadii iyo guud ahaan shacabkii soomaaliyeed ee ka geeriyoodeen saraakiishii saraakiil ku-xigeenada askarkii muwaadiniintii iyo weliba ay ku geeriyatay qaraxii xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxaana iyo uu madaxweynaha ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay isku duubniyo wadajira si loogu guuleysto al-shabaab kuwaasoo uu sheegay in ay inta badan weeraro ka fuliyaan magaalada muqdisho ee- we- magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya war qoraal oo villa soomaaliya lagu daabacaya sidaan u qornaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan tacsiy waxaan tacsiyenaya ama ka tacsideynaya geeridii taliyaha booliiska degmada waaberi gaashaanle axmed sheekh cabdulaahi baashine oo ku magac dheera calooley saraakiishii askarta kale ciidanka booliiska soomaaliyeed ee shahiiday iyagoona ka shaqeynaya amniga dalkooda iyo dadkooda dhammaan shacabkii soomaaliyeed ayaa amniga wax loogu baaqaya in si wadajira ay isaga kaashadaan kahordaga dhagarta ay al-shabaab wadaan waa sida uu sheegay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxaa cabdulaahi farmaajo ayaa looga bariyey inta lagu guda jiro bah- afka hore saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir ayaa lagu soo gebagabeeyey war qoraal oo ay soo saartay villa soomaaliya isku soo wada duub inta badan qaraxyadan ka dhaca magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa dhabarka u rida mas-uuliyadoodana sheegta dagaalyahanada al-shabaab oo inta badan dagaal kula jira dowladda federaalk soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa gebi ahaanba sheegtay in aan la fasixin qaadkii ka imaan jiray dalka kenya iyadoo maalmihii u dambeeyey ayay warar soo baxaya sheegayaan in xiriirka la soo celiyey dowladda federaalk soomaaliya iyo kenya ama dowladda federaalk soomaaliya xiriirkii dhowaan ay soo celisay dhigeeda kenya ay weli wax kastay u fududeyn karto dhigeeda kenya dowladda soomaaliya ayaana sheegtay in aan weli dalka uu mamnuuc ka yahay in la keeno qaadkii ka imaan jiray dalka kenya oo dhowr bil ka hor laga joojiyay qoraal ka soo baxay hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa lagu wargeliyey dhammaan shirkadaha diyaaradaha soomaaliya ee keena qaadka miira nooc nooc walba ay tahay dalka islamarkaana aysan waxba ka bedeli karin siyaasadda dalka federaalka ee ku aadanna in la miira la keeno weliba garoomada diyaaradaha soomaaliya hay-adda ayaa sheegtay in ah, miira la keeno soomaaliya iyadoo aan la ogolaasho lagaysan loo arko dooni ficil sharci darro ah iyo xadgudub ka dhan ah hawada soomaaliya inta ay weliba dowladda ogeysiin ama ama ogeysiin dambe ay kasan ka soo saarin qaadkaasi war ka soo baxay dowladda ayaa imaanaya iyadoo khamiistii lixda bishii may sanadka laba kun koob iyo labaatan ay dowladda federaalk soomaaliya sheegtay in dib u soo celisay xiriirkii dubnaasida kala dhacaya dhigeeda kenya dhinaca kalena dowladda federaalk soomaaliya ayaana sheegtay dhowaan in soo celinta xiriirka uu saameyn ku yeelan doonin kiiska dacwadda badda ee horyaala maxkamadda cadaaladda adduunka ee loo soo gaabiya i c j kaasoo maxkamadda ku gaari doonto sida uu qoraal uu ku sheegay agaasimaha warfaafinta villa soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi ciidamada dowladda kenya ayaa sheegay waa ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab kadib howlgallo ay ka sameeyeen gobolka shabeellaha waa gobolka hiiraan wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay halkaasi howlgallo ka sameeyeen ciidanka xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada shanaad qeybta toddobilaatanaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa ku guuleystay howlgallo lagu xaqiijinaya amni kuwaasoo looga hortegayay dagaalyahanada al-shabaab howlgalladan ayaa ka dhacay deegaanka suulaya hoos degmada degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaasi oo lagu warkacayay taliyaha guutada shanaad ee qeybta toddobilaatanaad ee colonel maxamuud xasan ibraahim baakay wararka ayaa yimid kadib markii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay weerar dhabagala ku sameeyeen al-shabaab oo ay weliba la sheegay in ay ku jireen wadada xiriirisa deegaanka coomad iyo weliba degmada maxaas halka oo weliba khasaaro loo geystay al-shabaab sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda dagaal toos oo dhex maray al-shabaab iyo ciidanka guutada shanaad in ciidanka xoogga dalka soomaaliya howlgalka khasaare xoogan waxaa lagu gaarsiiyey si lagu sheegay al- sida ay sheegeen dowladda sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwaas oo ka howlgala deegaano ka tirsan gobolka hiiraan warar kadib waxaan xalay la hadalnay ama waraysigii idaacadda simba gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxauna ka bari- kaana waxauna ka warbixiyey sida ay u dhacda weerarkaasi isagoona muumin maxamed xalan oo ah gudoomiyaha degmada maxaas inaga warbixiyay howlgalladaasi siday u fuliyeen iyo weliba halka gaarka us howlgalkaas uga dhacay walaal eh, waa dhowahay aada u mahadsantihiin waa idin salaamay eh, bahda saxaafadda gaar ahaan idaacadda seelbo Eh, howlgalladu waxuu ka dhacay eh, deegaan degmada maxaas hoos yimaada Eh, si guulahoo loogu talagal inuu kusoo dhamaado ma garat marka mexin repeatka hooyo waayaha meelaha kusoo noqnoqda howlgal lagu sameeyey Eh, dhimashee dhaawacna waa jiryahay waa eh, waa qaadeen iri ay soo maray hadda ku sugan yihiin ayaga anigana waxna gaaro ma jiraan wallaahi walaalkayow eh, marka sare amniga waa la xaqiijiya oo eh, inkastay ciidamadu mas-uul ay ka yihiin amniga eh, anagoo maamulkoona haddana la shaqayno marka sare amnigaa la xaqiijiyaa haddana eh, howlgal waayinoo eh, maadaama nimankiina badiidka maalmahan ay deegaanada ay kusoo noqnoqonayeen ay dadka baad iyo waxay sakawaadka ku tilmaameen ay weydiinayeen arrimo saasaa looga hortegay walaal eh, wax la yaraata gacanta ku dhigna ma jiraan eh, laakiin khasaare weynaa gaaro meyd iyo dhaawacba wallaahi walaalkayow eh, deegaanadu dhowr deegaan waayen howlgalkuna maanta bis mahayn maalmahan oo dhan oo socday Eh, deegaanadaas waxa waaye area qow eh, meesha la yidhaha habiino meesha la yidhaahdo eh, jiijo deegaanadaas oo howlgalka ka samayna hadda howlgalka ugu dambeeya maama ciidamada dawladda gacanta ku haya walaalkayow marka hore si gaadma ay ku imaan jiraan dadkaba wax ka dasa jiraan oo hadda sida la socotiiba hadda nimanka niman baad ku noola awleysataa waayin marka si gaadma ay ku yimaadeen ayadana waa ka hortagna shaaricadu waa walaalkayow markee nimanku daday la joogaan biniaadamaha nooga soo warramaa furmation sax aan ka haynaa marka khasaare badan aa gaaro dhimashada dhaawaca si kastaba al-shabaab ayaan dhankooda war ka soo saarin dagaalka tooska ee ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana dowladda federaalk soomaaliya ay gebi ahaanba sheegtay in halkaasi ay ku dishay saraakiisha ugu badnaa ee al-shabaab ka tirsan warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ku dhowaad afar ruux ayaa ku dhaawacantay qarax miina oo xalay ka dhacay xaafadda horladaag ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan goobtuu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa gaaray xildhibaano mas-uuli ka tirsan maamulka hiirshabelle iyo weliba kaan beledweyne iyagoona halkaasi u tegay indheindheynta qaraxii xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dadka ku dhaawacmay qaraxa ayaa ahaa dhammaantood ciidamo ka tirsan kuwa maamulka hiirshabelle iyo kuwa loo yaqaano macawisleeda kuwaasoo dagaal kula jira dagaalyahanada al-shabaab dadka ku dhaawacmay ayaa la geeyay isbitaalka gaarka loo leeyahay kuwaas oo lagu dabiibayo xaaladda caafimaad ee qaraxii xalay ka dhacay magaalada muqdisho iyadoona xalay la geeyay xarunta caafimaad oo si aada u leedahay maamulka hiirshabelle oo kuna yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wali- war rasmi ah kama soo bixin mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka hiirshabelle iyo weliba kalan beledweyne kuwaasoo looga hadlay qaraxii xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan inta badan al-shabaab ayaana sheegay ta qaraxyada ka dhaca gudaha magaalada beledweyne iyo weliba maamulka hiirshabelle dowladda kenya ayaa looga digay in mar kale ay fargelisay arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyadoo dhowaan dowladda federaalk soomaaliya ay xiriirka usoo celisay dowladda kenya kuwaasoo sheegtay in ay dan u tahay qarannimadii jiritaanka soomaaliya maadaama darisku ugu dhoweey tahay dowladda kenya ayaa waxaa siyaasiyiin ka mid ah siyaasadda soomaaliya waxay si aada u dhaliilayaan dowladda kenya iyadoona sheegeen inay faragelin qaawan ku hayso qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka maamulka jubbaland oo hoggaan ku haya axmed maxamed islaam axmed mudoobe ayay sheegtay ama yaa la sheegay in uu weliba uu wado ama hogaankeeda gacanta ku hayo sidii dalkaas ee doo- waa sidii doorashada kaga dhici hid- maamulkaasi iyo weliba sidii kaga dhicday doorashada soomaaliya waxaa la sheegay axmed maxamed islaam axmed madoobey inuu hor- horkacayo huru kenyatta kaasoo ku cadaadinayo inuu faragelin ku hayo arrinta doorashooyinka soomaaliya mid ka mid a siyaasiyiinta dalka oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu horeen ka hadlay arrimaha ciidanka arrimaha ku aadan soo celinta hawada waa soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya isagoona ku tilmaamay in ay tahay horumar ay dowladda federaalka soomaaliya kuwaasoo ku tallaabsatay in ay weliba ay la jaanqaado qarannimada iyo soomaaliya iyo weliba midnimada isagoona u taageero muuj- xoogan u muujinayso dowladda soomaaliya waxa uu eedeyn kale usoo jeediyo dhigeeda kenya weliba gorhuri kenyatta oo madaxweyne ka ah maam waa dowladdaasi waxauna sheegay in faragelin qaawan oo toos ay ku hayaan waxauna uga digay inay faragelinta ka daayaan arrimaha doorashooyinka dalka oo haddii laga gaarayo xal walba oo ka taagan ama ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya waxaan kuu sheegaa horta mar walba mar walba dalkan xuduudiisa ama arrimihiisa siyaasadeed ama arrimihiisa dowladda dowladda federaalka ayaa xaq u leh inay ka hadasho waa iska jiraan waxyaalo kale oo khilaafaad ahoo ama dadku ay sheegaan ama siyaasiyiinta kaleeto oo maanta dowladda ay kasoo horjeedo waxyaalaha dha- dhaliil ahoo dowladda dhexela macnaha lagu dhaliilayo waa iska jiraan laakiin markaan arrimahaas aan ka gudubno oon iska aan iska dhaafno een xaq bay ku tahay dowladda federaalka dowlad walba timaado oo dalkani mas-uuliyaddeeda la wareegto in ay ilaaliso arrimaha siyaasadda ee masiiriga ee dalka ee ha ahaato badda guudda iyo shacabka soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka kenya ha ahaato meel walba ay joogaan xaq bay u leedahay dowladda soomaaliyeed inay ilaaliso aad baana u aad baana ugu mahad celinayaa xiriirkii hore u go-ay ee labada dal in ay dib loo soo celiyo anigu waxaan horta ku faraxsana waa soo dhaweynayaa sii hore oo oo dowladda kenya soomaaliya ku kala fogaadeenna aad baan uga xumahay oo ma jecli anigu laba dal oo diris ah ama kenya oo moodo madaxdeeda hadda dalka xakunto ee inay yihiin madaxdii ka ka horreysay inay aad uga dhow yihiin aan malaynayo madaxweynaha hadda dalka xukuma kenya madaxdii ka horreysay ayaan malaynayaa in madaxdii soomaalinimada iyo dadka jecleed tan waxaan u malaynayaa inay xoogaa dhibaato fara badan madaxweyne hadda uhura inuu yahay ninka maarakaliya ee soo- danaha soomaaliya mar walba faragelin ku haya sida jubbaland oo kale markaa mataalka soo qaato Een, dowladda ju- ee, maamul goboleedka jubbaland faragelin ayay ku hayaan sida ay u muuqato cid walbana ay markhaati ka tahay marka walaalow waxaan kuu sheegayaa een, dowladda dhexe xaq bay u leedahay inay ka hadasho ama ay difaacdo danaha dalka